kulanti wacan subax wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka subaxnimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle iyo guddoomiye cali jeyte oo deegaano kala booqday ururka horumarinta haweenka iyo caruurta dadka la hiybsooco ee magaalada garowe oo ku qabtay xus maalin loo asteeyey dhowrista xuquuqda dadkaas hay-ad ka shaqaysa arrimaha samafalka oo dad barakacayaal ah degmada baraaweeh uga dhistay in ka badan boqol guri oo baco ka samaysan iyo meydadka soddon muhaajiriin etoobiyaan ah oo laga helay dalka zambiya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trig iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu dooroon waa subax isniin ah taariikhduna ay tahay labiyo tobanka bisha labiyo tobnaad sannada labada kun labayo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabo xuseen iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas yuusuf axmed hagar dabageed oo ay weheliyaan guddoomiyeyaasha gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyo xubno ka tirsan wasiirada hirshabeelle ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay booqanayay deegaanadii dhowaan laga saaray xarakada shabaab mas-uuliyiintaas ayaa maalin waa booqday degmada mukoqori oo dhowaan degmo loo magacaabay iyo deegaanada mubaax iyo ceel qoox leh oo dhowaan laga saaray xarakada al-shabaab gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cismaan ayaa madaxweynaha uga warbixiyey guulaha ciidamada ay ka gaareen dagaalka ka dhanka ah xarakada al-shabaab daruufaha adag ee ay kusoo halgameen iyo sida uu hayaankooda ahaa intii ay ku jireen howlgallada madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaabo xuseen ayaa dadka deegaanka uga warbixiyey in dagaalada ay siin socon doonaan inta deegaan ka mid ah hirshabeellena aysan ciidamada iyo oo uu hogaaminayo ciidamada in uu tuutaha siibi doonin waa sida uu hadalka u yiri wuxuuna sheegay meelaha lagala wareegay xarakada al-shabaab in adeegyada bulshada iyo weliba kuwa aasaasiga u ah nolosha ay daba socon doonaan
ilaah ayaa mahaddaas iska leh haddaan naf iyo maal lagu weylahayna culeysku waa sii jiri lahayd waa lagu dhiiraday naf iyo maalaa lagu waayay dad badanoo qiimi badanaa dhintay dad badanoo qiimi badanaa dhaawacmay laakiin kuwo badanay iyagu dilaayeen si dulmiyana ku dilaayeen kuwaanu si xaqahay ku dhinteen wargiisaa qofta loogu tegaayey masaajidka iriddiisa meel la aada masaajidka u khayr badane qof masaajid ka aadda ee sagaal saacaawa soo kacdaa masaajidka in lagu sugaa lagu dilaayay dhimasho qoftii wakhtigeed galaa dhimatay annagana waa u ducaynaynaa ilaahay maaragtaya inta dhimatay jannaha siiyaan leennahay maanta laakiin xorrimada lagu naaloonaayo waxaa keenay juhdiga iyo dadaalka qof weliba gacantay ka geysa waa ugu mahad celinaynaa waxaan rabaa inta dhiman in lasii dhammaystiro hirshabeelle culeysku waa sii yaaraadowhayaa maalinba maalin ka dambeeyo guulaa lasii gaarayaa runtii cod kastae gacan ka geysatana waa mahadsantaan leennahay aan dhammaystirno cadowga inta ka dhiman haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan rabaa iyagana reer hirshabeelle haddii cadowga leeska dulqaada culayskiisa inaan horumarka ka shaqayno shan iyo toban sana deegaankan horumar waa loo diiday isbataalaan loo ogolayn isgoolaan loo ogolayn wax loo ogolaay haba yaraatee ma jirin kaliya in wax laga qaatay aheede waxaan rabaa marka dadka deegaanka inaan ugu baaqo shala lacagti shakhsiyaad iyadii ka qaataan jeebka ku ridi jireen oon ognahay bilna inay xoolo idinka qaadaayeen bilna ay qoyska iyo qof qof u tiriyaan ay lacag idin ku qoraan jeebka ku ridanaayeen waxaan rabnaa lacagtaas shalay
waa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen oo boqolaal qof kula hadlayay degmada makoqori ee gobolka hiiraan halkan waa dalsan warka subaxnimo ayaad dhageysanaysaan ururka haweenka iyo horumarinta caruurta dadka la hiibsooco ayaa magaalada garowe ee gobolwaa dowlad goboleedka puntland ku qabtay xus maalin loo aseeyey dhowrista xuquuqda dadkaas maxamed xuseen dheere ayaa warkan garowe kasoo diray ururka horumarinta haweenka iyo caruurta dadka la hayb sooco oo taageero ka helaya xarunta cilmi baarista iyo horumarinta nabadda ee b d r c ayaa magaalada garowe ku qabtay xuska maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha tobanka disembar labada kun iyo labaiyo labaatanka oo ay dowladda puntland u astaysay dhowrista xuquuqda dadka la hayb sooco kulankan waxaa kasoo qeybgalay wasiire ka tirsan xukuumadda ururada bulshada rayidka dadka la hayb sooco dhalinyarada nabadoono iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha ururka horumarinta haweenka iyo caruurta dadka la hayb sooco wasiir farxiye bilig waxaa ii sharafa inaan horta awalan aan ka ammaano b d r c oo runtii tallaabo la taaban karo oo damiir insaannimona mar walba noogu taagan ama bulshada ugu taagan sida la ogyaha ururkan waxaa la aasaasay labadii kun iyo saddexdii waa la aasaasay waxaa laga aasaasay gobolka mudug waxaa aasaasay koox ku abtirsata barnaamijkan maanta aanu ka hadlayno ku abtirsata runtii ururku wuxuu ka shaqeeyaa arrimo badan ay ka mid tahay arrimaha bulshada amniga iyo siyaasadda intaba caawa waxaan halkaan rabaa inaan ka sheego saddex arrimood midda ugu horeysa ay tahay beeshani iyo waxa ay puntland u tahay tan labaadna ay tahay ciddii fursadana siisay inaanu maaragtay oo mar walbana xasuusata inaan halkaa uga mahad celino tan saddexaadna ay tahay hawsha maanta riyada rimowday aan u aragno annagu aan weligeed ku riyoonaynay inaan maaragtay ambaqaadkeeda soo dhaweynayno taa ayay iga tahay runtii ururkan wuxuu ka shaqeeyaa arrimaha sidaan idiin sheegay intaa mar walbana dadkan waxay tirsadaan howlo badan waana dadyow ka dhashay soomaaliya guud ahaan laakiin puntland ka dega meel kasta magaalo iyo miyi waa muwaadiniinuu dhashay dalkan waa canshuur bixiyayaal waa muwaadiniin difaaca dalka aan ka maqnaanee ku jira waa haddana muwaadan aan helin xaqiisii marka aan ka hadlayno dadka la hayb sooco ama dadka laga tirada badan yaha waa laba arrimood oo isa saaran oo labadoodaba aanu difaaciisa iyo uqareemidiisaba aanu maaragtay u istaagnay midda koowaade haybsoocu waa dad magacooda ama xirfadooda ama howshooda lagu haybsoocay tan labaad laga tiro badan yahay markaan dhahaynana dadkaas lagama tiro badnaa laakiin waxaa jira dadyow kale oo siyaabo kale u tirsanaya iyaguna maaragtay inay wax kaga maqan yihiin muwaadiniin ah ayaa ka mid ah taasina waxaweye sidaa darteed waxyaabo badan oo horumarana waa la sidoo kale dadkii ka hadlayay munaasabadda ayaa dhammaantood waxay muujiyeen inay taageero u hayaan islamarkaana ay garab istaagsan yihiin beesha shanaad maalintaani waa maalin caalami ah oo loo asteeyey maalinta xuquuqul insaanka ee aadanaha si gaar ah muddo hadda aan isleeyahay siddeed sano ama toddoba sano ka hor baa sidoo kale madaxweynihii markaa puntland ka talinayay wuxuu u aqoonsaday maalintaas inaynu inaguna puntland ahaan ay noqoto maalinta dadka la hayb sooco maaragtay la xuso dhibaatooyinka iyo tacadiyada iyo iyo tirsashada ay ay tirsanayaan maaragtay la isxasuusiyo la iscafis iyo iyo iyo iyo ixtiraam weydiiyo lagana dardaarmo in maaragtay tacadiyadaasi ay joogsadaan sidaas daraaddeed waxaan halkan ka ballan qaadaynaa ururadana u sheegaynaa inaan la yeeli doonin liis aan lahayn inclusivity-ga iyo ka qaybgalka dhammaan dadka dadkaas takooro ama ama ama ama aan xuquuqdooda siman u helin ay ka mid yihiin waa khasab waa waajib dadka laga tirada badan yahay runtii anuma aaminsani in laga tira badan yahay oo ama la takooro waxaanahay dadka ay ila tahay inay yihiin dadka bulshada ugu qaalisan kana mid ah dadka ugu firfircoon ama xirfadlayaasha ama shaqeeya ama hadda maxamed yare runtii aad iyo aad buu hadalkiisu ii farxadgeliyey waxaan rajaynayaa inay noqdaan insha allah dadka ugu horeeya cadigii waa jiraa waa jiraa marka in lagu baraarugsanaado oo wax la ysaga ogaado weeye uun ujeedadu sideedabana waxyaalaha la xidhiira murahaas oo xaquuqda biniaadamka iyo mura xidhiira waa halgan halgankaasi waa joogto halgankaasi waa joogto xaquuqaduhu sideedaba sadaqa kuma yimaadaan runta marka loo hadlo inkastoo diintu qabto inkastoo shuruucdeenoo dhamme ay qabto inkastoo dhaqankeenna suuban ay qabto uu qabo haddana waxyaalahaasi waxay ku yimaadaan halgan joogtaa iyo cadaadis joogtaa iyo dood joogtaa bay ku yimaadaan taas weeye midda looga baahan yahana kulankan iyo dadkan iyo baraarugan inuu socdo maxamed xuseen dheere wararka t v-ga dalsan
hay-ad ka shaqaysa arrimaha samafalka ayaa dad barakacyaalaha degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose waxay uga dhistay in ka badan boqol guri oo baco ka samaysan ibraahim mayow ayaa warkan shabeellaha hoose kasoo diray
hay-adda jubbo foundation oo ka duulaysa in loo gurmado dadka ay abaaruhu iyo colaaduhu saameeyeen ayaa maanta magaalada baraawe ka fulisay holo loogu gurmanayo dadka ku soo barakacay magaalada baraawe oo xarun u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hay-adda ayaana maanta dadkan ku wareejisay boqol iyo afartan guri oo ka samaysan baxyo labaatan musqulood saddex elbiyood afar shanluweela iyo konton sid oo qalabka loo isticmaalo nadaafadda ah sidoo kale hay-adda oo horey gacanta ugu haysay isbitaalka weyn ee magaalada baraawe ayaa maanta ku wareejisay gaari ambalaasaha si dadka gurmad ay u helaan goobta guryahan iyo agabkan lagu wareejinayo waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday hay-adda jubba foundation maamulka magaalada baraawe iyo saraakiisha taliska admis ee baraawe ugu horreynna waxaa goobtan ka hadlay wakiilka hay-adda jubba ee dadkan maanta ku wareejiyey guryahan iyo agabkan ka jareenna guryahan boqol iyo afartanka guri ah in ay maanta nagala soo qayb galaan markhaatina ka ahaadaan maamulkii degmada iyo sidoo kale nabad ilaalintoo idil waana sharaf weyn ayay inoo tahay maamulkana waxaa ugu horreeya oo hadda nala jooga guddoomiyaha degmada doctor liiwaan marka waxa aan halkan ku qabannay oo aan maanta xirig jarayno waxay ka mid yihiin boqol iyo afartan guri oo guryaha baca ka samaysan ee esk loo yaqaano ah iyo labaatan musqulood marka aadaa u mahadsantihiin ka jubba ahaanna maanta sharaf weyn ayay inoo tahay in dadkani dhibaataysan duruufaha awaaraha ku soo barakacay aan guryahan ku wareejinno iyo musqulahooda iyo sidoo kale ayadoo markaas loo sameeyey wata kiyoskiyo oo ay biyaha ka dhaansadaan ayagoo aan meel fog biyaha u aadaynin ilaa iyo saddex booyintii owata kiyoska ah ayaa loo sameeyey guddoomiyaha magaalada baraawe ahna duqa magaalada doctor liibaan nabukar baafo ayaa dhankiisa humaad celiyey mas-uuliyiinta hay-adda jubba foundation oo mas-uuliyad iska saaray in loo gurmado dadkan
maxay ahayd si kumeel gaara loogu dhisay dadkii soo barakacay oo hoyla'aanta ahaa kuwaasoo baahi weyn loo qabay oona loogu dhisay ilaa iyo guri oo howlahoodii kala wataan suuliyadoodii iyo wixii la mid ahaa waxaan leenahay hay-adda jubba oo kaalin weyn ka geysatay oo muddo ku howlaneed siday guryahan u hirgelin lahayd waxaan leenahay shaqo wacan hay-adda jubbo mana ahna hay-adda jubbo maxay ahayd foundation hay-ad hadda keliya arrimahan qaxootiga keliya wax ka qabanaysee waa hay-adda isbitaalka weyn ee baraabe gacanta ku haysa howlo badan oo bini'aadanimadana kala shaqaysa degmada baraabe maamulka marka insha allah qaybaha amniga maanta meesha nagula sugan khaasatan booliiska ayaguna waxaan faraynaa insha allah in ay dadkan masaakiinta ah oo meesha soo degay ka warhayn waxaan leeyahay ugu dambayn hay-addu waa mahadsantihiin waxaan ilaahay uga rajaynaynaa dadkan soo barakacay in maxay ahayd meeshooda ilaahay ku nabadgeliyo annagana mas-uuliyaddeeda aan qaadan hadduu alla idmo
hay-adda jubba foundation ayaa gacanta ku haysa isbitaalka guud ee magaalada baraawe iyadoona howlo u badan kuwa bani'aadanimada ka fulisan magaalada baraawe iyo guud ahaanba dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan caasimadda koonfur galbeed baraawe
ibraahim mayow mahadsanid meydadka dad ku dhow soddon muhaajiriin ah oo la sheegay in ay kasoo jeedaan dalka ethoobiya ayaa laga helay xaafad ku taalla duleedka magaalada lusaka ee caasimada dalka zambiya meydadkaas ayaa mas-uuliyiinta jaaliyadda soomaalida ee zambiya waxa ay sheegeen inaysan soomaaliya ku jirin iyadoo markii hore wararka hordhaca ah ay sheegayeen in ay dad soomaali ah ku jiraan warkii aad ka dhegaysanayseen idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho akhyaarta qadarinta iyo qiimaha inaga mudan xilligan waa nagiinta ah waad ku mahadsantihiin la socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel